dowladda hoose ee degmada boosaaso oo kaashanaysa bulshada magaaladaasi ah ayaa xaafadda biyukuleele ka samaysay olole lagu furaayo wadooyinka ay yaaleen dhagaxaanta ololahan ayaa qayb ka ahaa dadaalada lagu soo celinayo bilicda magaalada boosaaso xogayaha dowladda hoose ee degmada boosaaso ismaaciil cali buure ayaa ka waramay ololahan ay bilaabeen waxaan halka ka daahfuraynaa ololaha dhagaxgurista xaafadda biyukulle oo ah xaafaddii saddexaad oo laga furaayo barnaamijka dhagaxgurista waxa weeye tiimka halka jooga odayaasha xaafadda aad baa u mahadsantihiin shaqadaas waa shaqo aad waxwey loogu baahan yahay in laga guro magaalada lagana nadiifiyo dhagaxa dhibaatada iyo ku noqda iyo shiddada saa aragtaan luuq kasta iyo laami kasta waxaa iska yaalla dhagax waxaasuna waxa inagu keennay oo xaafaddeenu keennay oo qof kasta waxa weye markuu isticmaalo dhagaxa inta haraaga abuu wuxuu iska dhiganaya albaabkiisa ama gidaarkiisa taas waxyaaba khaladkaa weeye marakan ololahaas waa lagu wada guraya magaaladana waa lagaga nadiifinayaa wixii hadda ka dambeeya qofkii si ula kaca u dhigtaa xaafaddiisa hortiisa iyo waddooyinka jididka ku xihan waxa weeye waxaa ka dhalan doona insha allah ciqaab baa ka dhalan doonta waana lgu qofkaana lagu ganaaxi doonaa isagaana guraa doona marakan waa olola weye xaafadaha waxaan ugu baaqaya laamaha xaafadaha inay si fiican ula shaqeeyaan oo waxaweye tiimkan halkan waxaweye hawsha tabaruca wada inay waxawey kala qayb qaataan oo dhagaxaas la guraan dhanka kale qaar ka mid ah gaadiidleyda iyo bulshada degmada boosaaso ayaa soo dhoweeyey ololahan lagu bannaynayo waddooyinka haddana diyaar baanu u nahay xaafad qurux badan waddooyin dhalaalaya waddooyin qurux badan baan rabnaa insha allah bilmillaahi kariim shaqadaasna diyaar baanu u nahay waana shaqaynaynaa horena diyaar baanu ugu ahayn waddaan kale istaagi jirna hadda waxaan ku marnaa laba gaari saddex gaari waa idin ka mahad celinaya dhammaantiin inaad shaqadiinna halkaa ka sii wadaan oo xaafadaha hagaajisaan oo magaalada laamiya keentaan oo waa wixii layni doortay oo ayninka sugayni oo qoraxda loo taagnaa ee shacabkuna qoraxda u taagnaa
bannaynta waddooyinka bilicda magaalada maantana waa qaybta saddexaad oo xaafadda biyakul ka bilaabanaysa dhammaan waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan gudiyada xaafadaha sida fiican uga qayb qaateen oo diyaar garow ugu galeen